Isticmaalka khudaarta qaybaheeda kala duwan oo faa'iido weyn u leh bulshada Soomaaliyeed ayayna badanaa ku baraarugsaneen dadku. Isticmaalka noocyada kala duwan ee khudaarta oo laga helo faa'iidooyin caafimaad ayayna bulshadeenu badanaa ku baraarugsaneen. Isticmaalka khudaarta ayaa laga helaa faa'iidooyin kala duwan kuwaas uu jidhka aadamuhu u baahan yahay, islamarkaana ay dhakhaatiirtu ku wacyigeliyaan bulshadeena. Hase yeeshee, bulshadeena ayaad moodaa inaynan u isticmaalin sidii loo baahnaa khudaarta oo badanaa ka baxda dalkeena. Haddaba, mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala degmada Dubley ayaa ka hadlaya faa'iidooyinka isticmaalka khudaarta laga helo isagoo bulshada ku booriyay inay isticmaalaan.
haddii aan ka faaloodo khudaarta nooca noocay doontaba ha ahaato boqolkiiba sagaashan iyo sagaal boqolkiiba boqol waxay u leedahay waxtar aada u badan micnaha bilaadanka cunisteeda haddii ninkii badsado ama isticmaalkeeda badsado een, waxaa suuragal ah waxyaalahan aan sheegi doona in micnaha uu ka samato bixi doono hadduu allama aha u dhihin Een, marka hore miraha ama een, khudaarta cunistooda een, aada ayay caafimaadka ay ugu fiican yihiin caafimaadka aada ayay ugu fiican yihiin ay ugu wanaagsan yihiin waxay leeyihiin waxtar bay leeyihiin xagga kobcinta jirka qofka iyo difaaca jirka intaba inay kobciyaan jirka iyo inay difaacaan jirka cudurrada noocay doonaan ha ahaadaan inta ay faa'iido u leeyihiin haddii qofka uu badsado een, khudaarta ama miraha waxaa kubcaya jirkiisa waxaana micnaha ay een, derbi ama difaaci u noqonayeen in qofka cudur uu saameeyo waa muhiim inaad cuntid mar walba marka miraawiin amasana khudaar kala duwan inaad cunto waa muhiim waa shay aada muhiim u ah Een, sidaas daraaddeed een, waxaan dhihi lahaa cunidda miraha ama khudaarta waxay ay yareeyaan ama ay dhimaan cudurrada khatarta ah ayay dhimaan